galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha februaayo waa shan iyo labaatan sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o e da ee v o e somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dagaal beeleed laga soo sheegayo magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkii saas wuxuu bilowday dagaalkii aruurnimo dagaalkana wuu sii xoogeystay ilaa iyo duhurnimadii ooda duhurnimo laakiin istaagan laakiin maanta dagaal aad u culisa magaalada ka dhacay oo isu socodkii guud ahaan dhankii waxbarashada dhankii ganacsiga goobihii caafimaadka kulli ay xirneen
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi aannu la yeelanay mid ka mid ah nabadoonnada puntland oo xabsiga boosaaso ku booqday dhallinyaro loo haysto falal argagixiso waxay sheeganayaan in dhibaato badan loo geystay oo wiilashaasu jirdil badan lagu sameeyey ka bacdina ay aan aad iyo aad baan runtii arrimahaas aan uga xumaanay waxaana idinla soo xiriiray waxay tahay inaan gaarsiiyo in mustaqbalka cadaalad la helo oo arrintan dib loo baaro
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida
kooxo hubaysan ayaa xalay fiidkii masjid ku yaala degmada xamar jajab oo lagu magacaabo bandhabow ku dhex dilay maxamed cumar oo ahaa mas-uul horey xil uga soo qabtay degmada xamar jajab waxaana la dilay marxuumka isaga oo dhegaysanaya tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo masjidka ka socday kooxdii dilka geysatay ayaa si fudud goobta uga baxsatay mana jirto wax hadal ah oo ku saabsan dilka marxuumka oo ka soo baxay laamaha amniga ee dowladda federaalka dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen dilka marxuum maxamed cumar waxaana sida ay warisay idaacadda andalus ee ku hadasha afka al-shabaab sheegtay in dilka marxuumka ay iyagu ka dambeeyeen waxaana ay ku eedeeyeen inuu ka mid ahaa sirdoonka dowladda soomaaliya
laba weeraroo ismiidaamina ayaa afartan iyo laba ruux ku dilay magaalada xoms ee waddanka syriya dadka ku dhintay magaaladaasi waxaa ka mid ahaa sarkaal sare oo ka tirsana sirdoonka dalkaas hay-ad la socota xaaladda dalka syriya fadhigeedu yahay magaalada london ee waddanka ingiriiska ayaa sheegtay in ugu yaraan lix qof ay isku qarxiyeen irdaha hore ee labada xarumood oo ciidamada ammaanka qaranka iyo sirdoonka ciidanka xoogga dalkaasi ay ku leeyihiin magaaladaas magaalada xumus waxaa gacanta ciidanka syriya ay ku jirtaa muddo ku dhow saddex sano jimcihiina waxay ahayd maalin kale oo dhimasho badan dalkaasi syriya ay ka dhasheen kadib markii dad issoo miidaamiyey ay ku dileen in ka badan laba ruux oo laba baabuur oo isoo miidaamisay aan iraahday ay ku dileen in ka badan lixdan iyo shan ruux waqooyiga waddankaas dadkaasi oo u badnaa shacab ayaa waxaa ka mid ah dhowr ka tirsan jabhadda ay mucaaradka ku ah ciidamada syriya iyo ugu yaraan laba ciidamada turkiga ka tirsanaa weerarka xumus cidna ma aysan sheegin in ay ka dambayso ilaayo hadda
shir socon doona saddex maalmood oo ay yeelanayaan guddoomiyeyaasha gobolada maraykanka ayaa waxaa xoog lagu saari doonaa qorshe ku kacaya hal trilyan oo dollar oo uu madaxweyne donald trump ku doonayo in wax looga qabto hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkan maraykanka shirkan ayaa waxaa sidoo kale lagu falanqayn doonaa arrimo ay ka mid yihiin dib u habeynta caymiska caafimaadka waxbarashada ammaanka internetka iyo qodobo kale guddoomiyaha gobolka california jerry brown oo ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa ayaa jimcihii ku dhawaaqay qorshe ku kacaya afar boqol soddon iyo toddoba milyan oo dollar oo wax loogaga qabanayo fatahaad uu sameeyey biyo xireenka gobolkaasi fatahaaddan ayaa saameysay ilaa iyo laba boqol oo kun oo ruux shirkan oo lasoo gebagabayn doono isniinta ayaa muddada uu socdo waxaa guddoomiyaasha gobolada ay la kulmi doonaan madaxweyne donald trump iyo xubnaha maamulkiisa cusub
saraakiil sare oo ka tirsan maamulka trump ayaa xaqiijiyey in madaxa istaraatiijiyadda aqalka cad ee rens brebes uu wada xaajood la yeeshay sarkaal sare oo ka tirsan f b i da maraykanka iyadoo islaamar ahaantaasina ay ka wada hadleen warbixinno cusub oo sheegaya inuu xiriir isgaarsiineed uu dhex maray mas-uuliyiin ka socday guddigii ololaha doorashada ee trump iyo dalka ruushka wadahadallada ay ka yeesheen f b i iyo aqalka cad ee maraykanka arrinaan baaritaanadeedu weli dhammaanaya waxay xadgudub ku tahay nidaamka iyo shuruuc u yaalay waaxda cadaaladda maraykanka oo ku aadanaa inuusan aqalka cad ee maraykanka xiriir la samayn karin f b i da maraykanka howlo baaritaano weli aan dhammaystirin oo sii socda balse sarkaal sare oo maamulka trump oo qariyay magacyadooda ayaa waxa ay sheegeen in wararkaasi uu been yahay isla mar ahaantaasina aysan jirin cid ka tirsan aqalka cad oo xiriir la samaysay f b i da maraykanka weydiisatayna in baaritaanadaasi la baabi'iyo
halka warkaasi uu idinkaga imaanayna dhegaystayaal waa v o a washington
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas gaar ahaan soomaaliya geeska afrika caalamka carabta iyo dunida islaamka barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha
waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan mar kale wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in iskahorimmaadyo u dhexeeya maleeshiya beeleed ay maanta ka dhaceen magaaladaas dagaalada ayaa joojiyey socodkii gaadiidka iyo adeegyada dadweynaha khasaare nafeed ayaa la sheegayaa inuu jiro inkastoo aan tiro saxa lahayn ilaayo hadda faahfaahinta dagaaladan ayaa waryahayaga nuur xasan bukhaari oo hadda stuudiya ugu heliya wuxuu qadka telefoonka guriga kula xidhiidhay mid ka mid a dadka deegaanka oo cusatay inaan magaceeda la sheegin dagaalkii saaki wuxuu bilowday sagaalkii aruurnimo dagaalkana wuu sii xoogeystay ilaa iyo duhurnimadii kooda duhurnimo laakiin istaagay laakiin maanta dagaal aada u culus a magaalada ka dhacay oo isu socodkii guud ahaan dhankii waxbarashada dhankii ganacsiga goobihii caafimaadka kulli ay xirneen dagaalkii u dhexeeyey marka wallaahi dagaalka wuxuu udhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo indhabaalo ahaaba magaalada ku dagaalami jira ama gobolka shabeellaha hoose waan gartay marka xaguu ka dhacay marka ma magaalada dhan ayuu ka dhacay mise qeyb ka mid ah wallaahi dagaalada oo dagaalka maanta magaalada inkasta uu saameeyey oo xabadaha labada dhinac ay isweydaarsanayeen macnaha rafaasta dadka guryaha xataa ay ugu tegeysay laakiin dagaalka xoogiisa wuxuu ka dhacay xaafada horseed ee dhankan buulajaan iyo wixii kasii xageeyo laakiin magaalada kale wuu saameeyey dagaalka maanta iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dagaalada ay dhacayeen laakiin kii maanta aa ugu xoog badnaa oo magaalada guud ahaanba wax dhaqdhaqaaq ah aysan ka jirin adigu maxaa khasaare ah oo maqashay oo soo gaaray dadka rayidka ah wallaahi maadaama dagaalka uu xooganaa guryaha lagu kala xarooday hadda xili goor dhow ahna uu istaagay welina rafaas taagtaal ah la maqlaayo kolley way dhici kartaa maadaama dagaal culus uu ahaa in dad wax ay ku noqdeen laakiin dad dhintay oo qolooyinka dagaalamo ah way jiraan laakiin dadka shacabka ah dad dhaawacmo way jiraan laakiin wax dhimasho oo shacab ah weli ma aanan maqalin waa garta marka hadda xaaladda magaalada marka waa sidee wallaahi waa dareemi kartaa goob uu dagaalu ka dhacay xaalkeeda sida uu yahay weli hadda inkastoo jawiga xoogaa uu yaro degan yahay rasaasteeteel ah la maqlayo labadii dhinac ee ku dagaalameen magaaladana ay ishor fadhiyaan cid soo kala dhexgashayna aysan jirin marka dadka magaalada waa dareen ku joog waa garta marka dagaalka ma wuxuu ahaa dagaal culus oo madaafiic waaweyn la isu adeegsaday maxaa ku qiyaasi lahayd maadaama aad ka mid tahay dadka magaalada marka wallaahi dagaalka iyadoo maalmihii lasoo dhaafay maalinta khamiiskiiyo jimcihii uu dhacay laakiin kii maanta wuu ka xoog badnaa wayna jireen rasaas culculus oo macnaha kuwa waaweyn ah oo la isweydaarsaday maxaa sababay in dagaalkan uu dib usoo cusboonaado maxaa maqasha adigu wallaahi dagaalkan mar walba waxaa soo cusbooneysiiyey labadan qolona ay isugu dhacaan in qolo ka mid ah magaalada ee maamusho marka taasa dagaalka sabab u ahaan dhihi karnaa haddii aan nahay dadka shacabka ah marka qolooyinka banaanka ka jooga magaalada ayaan dhowr mar magaalada weerar kusoo qaada ee dooneysana in magaalada gacanta ee ku qabato
mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada marka oo khadka telefoonka ugu waramaysay waryahayga nuur xasan nuur bukhaari
markana magaalada boosaaso xaaladda caafimaad ee toddoba dhallinyaro ah oo horey xukun dil ah loogu xukumay magaalada boosaaso ayaa lagu tilmaamay mid aad u liidata kadib markii qaar ka mid ah jirdil loo geystay intii ay ku sugnaayeen goobaha dembibaarista sida uu sheegay mid ka mid ah nabadoonnada puntland nabadoon cabdulqaadir axmed xarago oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka bari ayaa la soo xiriiray v o e da kadib markii uu dhallinyaradaasi xabsiga ku booqday wariyahayaga xuseen barre aadan ayuuna u warramay annagu shalay waxaanu tagnay jimcadii waxaan tagnay ee jeelka boosaaso waxaan kusoo aragnay dhalinyaradii toddobada ahayd ee maalintii dhoweyd lagu xukumay ee dilka ayaanu u kuurgallay maadaama haddee odayaashii aan nahay afhayeenkii nabadoonada gobolka aan nahay waxaan kusoo arkay runtii arrin aada iyo aada looga argagixo dhalinyarada waxa lagu sameeyey jirdil aada u fara badan oo meelo badan ka saameeyey sida waxay aada uga cabanayaan runtii meelo badan oo halis weliba ah waxay sheeganayaan in dhibaato badan loo geystay oo wiilashaasu jirdil badan lagu sameeyey kabacdina ay aan aada iyo aad baan runtii arrimahaas aan uga xumaanay waxaana idinla soo xiriiray waxay tahay inaan gaarsiiyo in mustaqbalka cadaalad la helo oo arrintan dib loo baaro lana lana helo dhakhaatiir arrimaha kan takhasus u leh oo eega arrinta meesha taal maxay tahay markaa sababta ay kuu sheegeen in loo jir dilay arrintaas waxay tahay kiisas ka dhacay gobolka oo dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa loo qabtay hadda ka hor taas marka waxaa moodaa inaynay isqabanayn oo ay tahay arrin lagu galda-ay sababtoo ah arrinta sida loo xukumay ama sida ay sheegayaaneen oo ah xukunka markii la samaynayey in waraaqo loo keenay oo suulka laga saaray oo aan wax yacni la xiriira hataa qaadigii qaadayay xukunka inuusan waxba isagu weydiin laakiin dad jir dilay oo muddada dheer oo labada bilooda haystay inay ku khasbeen inay sheegaan tan inay arrintaas sameeyeen marka arrintaa waxay kaga cabanayaan in yacni lagu khasbay wiilashuna runtii toddobada wiil kolley waxay kasoo kala jeedaan gobolada soomaaliya laakiin de aniga gobolka bari maadaama ay shaqooyin ka haysteen oo arrintaasu ku dhacday aniga waa u kuurgalay sidaa darteed baan marka uga cabanaynaa arrintan waa in dib loo galaa oo dowladda puntland iyo cid kasta oo cadaalad iyo ma garanaysaa hayse yacni bini aadamnimo inay inay kusoo dhawaato in dib loo eego waxa kan wax lagu khasbay bay u eg tahay calaamadaha muuqda baana noo muujiyey dadkaasna waxaanu doonaynaa in waxa lagu xukumay in dib loo eego in cadaaladda la eego dadkii naga dhintay oo aan aada iyo aada ugu tacsiyeynayana waxaan leeyahay dadka ehelka oo ka ay yacni ay kasoo jeedeen iyaga ruuxadooda waa inay ka qeyb qaataan ama yimaadaanin in dib loo baaro oo arrintan cadaaladda laga murma ma la xidhiidhay xeer ilaalinta iyo hay-adaha ku shaqale garsoorka
aniga waxa weeye arrintu shalay bay ahayd arrintu shalay bay ahayd laakiin qeybtii qaabilsanayd arrimaha kan waxaasi aada u jeedo oo aanu aada uga argagaxsannahay bay soo keeneen saa darteed marka aniga fariintan waxaan u rabnaa waxay tahay madaxweynaha arrintan waxa weeye madaxweynaha iyo cid kasta oo ehel u arrintan inay soo faragelisaan doonayna sidaan ka warqabno puntland waxaa jira hay-ado iyagu ka shaqeeya xuquuqda aadamaha dhacdooyinkan oo kalena diiwaangeliya ma isku daydan inaad hay-adahaasi la xiriirtaan waa u yeeraynaa hay-adahaasaan u yeeraynaa dhakhaatiirta takhasuska u leh arrimaha kan aanu ka cabanayno baanu u yeeraynaa cid kasta oo ehel u ah baanu u yeeraynaa waxaanu arrintan in la isugu yimaado in laga maro waxa ugu wanaagsan baanu doonaynaa oo maritaana waxaanu doonaynaa in la badbaadiyo dhalinyarada soomaaliyeed haddii ay xadgudbeenna in la xaqiijiyo haddii laga xaq daran yahayna in la muujiyo war ma ka haysaa waktiga lagu fulinayo xukunkii dilka ahaa xukunka dilkaahi annagu waxaanba qabnaaba meeshaan dadka ilaahay baa dila bini aadan waxba ma dilo waxaanu doonaynaa oo ka cabanaynaa caafimaadkoodii baanu ka hadlaynaa dilka habal la gaaro dilka markii la xaqiijiyo oo dadka sufahaaga ah ama dadka aan u qalmin xukunkan aanu ka cabanayno oo aad dad yacni dhibaato u geystay wiilasha waxaanu doonaynaa dad wanaagsan oo ilaahay ka baqaya oo islaama oo cadaaladda garanaya oo cadaab garanaya oo janno garanaya oo caqligooda uu saliim yahay in dib loo eego cuquubada tanun waa waxa soomaaliya rogtay oo hadda abaarta iyo dhibaatadu waxa waxay ka imaanaysaa waa cuquubo timi weye waxaan rabnaa marka walaal waxay tahay xuseen annaga dil dadkao dhan baa dil ku wada xukuman cid noolaanaysaa ma jidho wiilasha tana looguma goodiyi karo waa lagu dilayaa waxaan ka rabnaa keliya in laysugu yimaado haddii dilku ku waajibo oo annaga waxba lagama qabo dadku waa waa waa la waa la dilayaa laakiin waxaanu doonaynaa cadaaladda in la waafajiyo meel madalana ay arrintu ka soo baxdo
nabadoon cabdulqaadir axmed xarago oo ka mid ah nabadoonada ku dhaqan gobolka bari waxa uu u waramayay wariyaha v o e da xuseen barre aadan
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaa dalka koonfur africa weli sii badanaya dilka loo geysanayo ajaaniibta ay ka midka yihiin soomaalida bishan gudaheed ayaa la sheegay inay dhinteen dad badan oo soomaali ah dilalkan sii kordhaya ayaa ka wareysanay safiirka soomaaliya ee dalka koonfur africa jamaal maxamed barow maxamed cabdi sandheere oo v o da ka tirsan ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee muqdisho waxaana ugu horeyn weydiiyey waxa uu ku micnayn lahaa bartilmaameedsiga dadka soomaalida loo geysanayo sababaha keeno ajanabi naceebka ee koonfur africa inta badan ka jiro ma aha wax soomaalida keliya u gaar ahoo waxawaaye waxaa lagu sameeyaa ajaanibtoo dhan gaar ahaan dadka ka socda wadamada africa dhowr sababood ayaa keena sababta ugu horeysa waxa waaye horta shaqo la-aanta oo dadka socda afrikaanka dadka madowga ah oo aada u sareyso taasi waa kow ay ka tahay tan labaad waxa waaye inta badan waxay rabaan inay culeys ku saaraan dawladoodii wax ay ka rabaan in dawladda ay u samayso oo ay ka waaysan yihiin ayay waxay culeys ku saarayaan dawladda markaas dadka ajaanibta ayay culeys saarayaan tan saddexaad waxa waaye dadka ajaanibta ah meesha tageen gaar ahaan soomaalida iyo etoobiyaanka waa dad aada u firfircoon oo ku firfircoon ganacsiga waxyaabahaasi oo isbiirsaday ayaa keena tan ugu dambeysa waxa waaye numberka ama tirada meesha joogaan oo dadka qaxootiga ah ama galootiga ah ayaa aada u tiro badan masalan tusaale haddaan kugu soo qaato waxaana aada ugu badan yihiin dhinaca wadamadan koonfur koonfur africa sida zimbabwiyaanka iyo marka zimbabwiya keliya ayaa waxaa ka ka jooga saddex milyan oo qaxooti ayaa meesha ka joogaan horta sababahaasaa keena waa garta tan kale tan kale waa wi wixii ka dambeeyey shan iyo to laba kun iyo shan iyo tobankii soomaalida marka dilka soomaalida waxaan sameynay qaab lagu yareyn karo qaabkaasi markii la raacay hadda sanadba ma sanad kadambe telecoomkana waa kuusoo diri doonaa isagoo qoraal ah haddii oo aan aan aan safaaradda la hadlo marka waa kusoo diri doonaa marka waxaan sameynay kow inay soomaalida iska warqabaan labo inay meelaha fog fog oo baadiyahan la gaari karin ay iska yareeyaan ganacsigiisa ay iska yareeyaan inay securityga ama booliiska markaas xiriir ay la lahaadaan taas marka waxay keentay inay aada usoo yaraato waa garta haddaan ku weydiiyo mudane kaaga hadlo
haddaan ku weydiiyo dadaaladan aad ii sheegtay inaad samayseen aad isku daysa inaad ku yaraysaan dadka laga yaabo in lagu dilo maaragtay rabshadaha ka jira dowladda ama dowladaha hoose ee magaalooyinka ay dadku degan yihiin iyo hadday noqoto maadama idinka safaaraddii tihiin dowladda koonfur africa ma idinkala shaqeeyaanoo wax ka su-aal aada u wanaagsan waay su-aal aada u wanaagsan horta waxaan sameynay laba tallaabo ayaan qaadnay tallaabo waxa waaye culeys saarid oo safaaradaha afrikaanka o dhana waxay sameeyeen midnimo waxa la solidarity hadda shalay shalay waxaa la abaawulay safaaradahii dhana la abaawulay oo safaarada soomaalida ku jirta oo afrikaanka ah waxaa toos lala kulmay wasiirka arrimaha gudaha oo arrimaha su-aala laga weydiinaya afar saacadood shir socday wuxuu ka bixiyey raaligelin uu ka bixiyey wuxuu sameeyey inuu diyaariyeen maxaa la dhahaayay qaabkii looga hortegi lahaa waxaa isla shalay ilaa daraar la qabtay boqol inka badanaa la qabtay dadkii waxaas abaabulaayeen ah tan kale haddana waxaan kale si gaara aniga waxaan ka tirsannahay jaamacadda carabtaan ka tirsanahay taasna waxaan ka nahay gole waxaa jira jaamacadda carabta ayagana waxay sameeyaan markii soomaalida dhibaata soo gaarto culeys bayna la saaraan maxaa dowladda south africa soomaalida gaar safaaradda gaar u abaabushay taas ayadana marka culeysyadaas badan waxaa keeneen ina hadda la sameeyo xafiiska soomaaliya diska canada ama xafiiska soomaalida qaabilsan in la geliyo standby la geliyo mar kasta oo wax dhacaan in lala xiriiro oo tallaabo ay ay qaadayaan ay noo sheegaan marka xiriir waxaa naga dhexeeya marka wada shaqayn oo Waa aan gartay.
caadi ahayna naga dhexeysa ilaa shalay waan la hadlaayay ilaa shalay waxaan la hadlaayay xafiiska bariga africa iyo xafiiska soomaalida toos u qaabilsan marka hadda waxaa naloo sameeyey xafiis toos ah isla markii wax dhacaba aan kala xiriiri karno waa gartay haddaan ku Ayaga weydiiyo marka ayaga marka aniga diblomaasi ahaan safaarad ahaan aniga nooma banaana inaad hay-adaha dowladda Sou- south africa inaad toos ula xiriirto aniga waxaan la xiriirnaa xafiiskaasaan la xiriirnaa arrimaha dibadda ah ayagaa marka toos ula xiriirayaan gudbinayaan tallaabooyinkaas hadda qaadnay oo aan ku guuleysanay waa gartay Wa- waad ii sheegtay in eh, xogtu ay taallo eh, tirakoobkii dadka eh, ku dhintay ay taallo eh, safaaradda Safaarad- laakiin qiyaas ahaan bal dusha nooga sheegi kartid wallahi hadda qiyaasna mun bixin kara mta wax la dilay inaan inaan toos magacyadii iyo wixii inaan idin soo dirmayn qof xafiis dhanaa minoo qaabilsan qofaa Waa minoo gartay.
qaabilsan oo xogtaas noo ururiya waan gartay ma jiraan dad soomaaliya oo muujinaya inay doonayaan inay ka noqdaan dalkaas oo dalka soomaaliya eh, meelihii wallahi qaybihii maalin kala duwan kasta maalin kasta way soo galaan aniga safaaradda waxaan gacan ku siinaa dadka aan sharciga haysanin marka ay noo yimaadaan waxaan siinaa warqad oo dib u laabasha la dhaho oo ayaan usoo samaynaa maalin kasto daily aniga hadda bishii celcelin waxaan soo soo celinaa ilaa toddobaatan qofaan soo celinaa oo ayaga is- iskood u- usoo noqonaya oo aan lasoo qasbin ay rabaan aniga hadda aniga aan wax kula hadlaayo aniga kula hadlaayo khamiistii aan ka imaaday nairobi diyaarada waxay ila saarnaayeen ilaa labaatimeey oo south africa kasoo noqdeen oo iskooda soo noqdeen marka safaaradda ayada wixii way u fududaysaa wixii oo is- tafsiilaad ah laakiin ticketkii kama bixin karto oo awooddaas ma laha laakiin dadka ayaga qaarkood dad oo sabool ah waaye jaaliyadda iska soo ururisa noo timaada dhahda warqadii yaa loo sameeyo safaaradda warqadda waxay u samaysa warqadaasa u samaysaa ayaga toos ay usoo noqdaan daily waa soo noqdaa dadkaas waa jiraan kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka koonfur afrika jamaal maxamed barrow isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka ugu waramayey waryahayga maxamed cabdi sandheere halka aad dhegaystayaal kala socoteenna waa v o a markaana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedin doona caashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar
waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan oo hay hey de aniga lagama filayn inaad raacisa ee dadka usii sheegtid kursigii ibraahim daandure baan ku fadhiyaa dhe haye de Laakiin- an waxaan islaa caashe cuud markay tiraahdo een, ibraahin armaad afkaa khaldaa marka anaa labadii wada sheegay waa caashe cuud iyo ismaaciil xuseen farjar oo hambalyada iyo heesaha toddobaadkan idiin soo jeedinaya caasha kursigan aad marti ku tahayna sii sheeg ismaaciilo Aa, martida welibana marti fadhigeedu soo noqnoqosho batay baan iska dhigayaayo waayo marar kala duwanba barnaamijka soo noqdaa iminka waa marti baxay marka waxaad noqotay marti joogto ah waxaan ahay een, waxaan fadhiya halkan ciyaaraha waxaa la yidhahdaa kabiinka qofka fadhiya maxaa la yidhahdaa banjiga oo kale benjiga ciyaartooygii dhaawacma ama daala ama la nasinayo isaguun halkaa u jooga marka hambalyada iyo heesaha iyo barnaamijyo kale halkaasaanu fadhiya waa tahay warqadda ugu horeysa haddaan soo qabto barnaamijka hambalyada iyo heesaha waa dhambaal aad u qurux badan hambalyo tahniyad meher ayaa lagu soo bilaabay oo ciwaan looga soo dhigay waxaana diraya axmed xasan colaad iyo maxamed cabdi cismaan faradheere iyo maxamuud aadan dheel cabdiweli aadan dheel axmed aadan dheel iyo faadumo aadan dheel iyo sidoo kale cabdulaahi aadan dheel iyo cabdi maxamed dheel iyo caaisha maxamed aadan dheel iyo sidoo kale shucayb maxamed aadan dheel faadumo cabdi warsame shukri cabdi warsame faarax cabdi warsame iyo sidoo kale maxamed cabdiraxmaan siciid iyo ugu dambeyntii abwaan maxamuud cabdi geelle baa la yidhi dhammaan dadkana waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad u dirayaan boqorka iyo boqorada baa la yidhi maxamed aadan dheel iyo hibaaq xuseen jaamac oo meherkoodu ka dhacay saddex iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay janawari ee sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka ah magaalada boosaaso ee caasimadda gobolka bari waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waa tahay maxamed aadan dheel iyo hibaaq xuseen jaamac meherkooda ka dhacay magaalada boosaaso waxaan u rajaynaynaa meherkaasi in uu noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo loo bogo ubadka wanaagsanna lagu kala helo aamiin aamiin baan nagu sii raacinaya caashay anna tahniyad ayaa dhinacayga aan gacanta ku haya waxaana kala dirayaa aabe caliyare faarax cilmi iyo weliba hooyo ceebla maxamed siyaad eedo xalaawi ibraahin cilamaanto baa lagu soo qoray adeer daa'uud faarax cilmi adeer axmed faarax cilmi maryan caliyare faarax cilmi iyo seygeeda iyo caruurteeda wiilo caliyare iyo faarax cilmi seygeeda iyo caruurteeda anfac caliyare faarax cilmi iyo weliba ikraan caliyare faarax cilmi iyo cabdulaahi salaad xasan cali yare faarax cilmi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo weliba gallad axmed faarax cilmi fartuun axmed faarax cilmi fartuun daa'uud faarax cilmi iyo maxamed sheekh xasan tarabi dhammaan reer caliyare faarax reer daa'uud faarax iyo reer axmed faarax iyo reer yuusuf faarax oo kala jooga dalka iyo dibaddiisaba waxay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooska caliyare faarax cilmi iyo aroosada farxiyo daahir maxamed oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi casha nairobi baa lagu aqalgalay waxaan u rajaynaynaa aqalgalkii wanaagsanaada ubad wanaagsan lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanona nugu ducayna amiin maanta amiintaan la fadhiyaane dhinacii heesaha bal haddaynaan intaynaan horey ugu sii socon haye heesta ugu horreysa ismaaciilo bal dhinacaaga usoo riixo Mm, haddaad dhinacayga u soo riixday waxaan soo qabanaya dhinaca caashaqa hay waaba caashaquune welibana dhallinyaradana waan soo qabanaya aad iyo aad waa lagaa filaya haye marka waa heesay ku luuqayso fanaanadda qaaliladan waxaana la yidhaha heesta barashadii cidlowday haye waxay leedahay heestan tusaale ahaan erayadeedan aad uga helaa macnaa waa- waa hoga tusaaleyn iyo waayo iyo wixii oo dhan waa laysku laadhay haye inkastoon ku caashaqay ragga kaa calmaday adi cindigayga kaan rabay ceesh inaan wadaagnee ruuxaan caadil kuu qorin marna marna lama cawayside cawiyo nasiib baa hee lagu caana maalaa marka heestaas ayaan dhegaystayaasha usu qaban nacashay haye haye aad iyo aad ba heesta ii soo jiidat ismaaciilow waana heesta waa- waaba garnaqsiye garnaqsi wey iyo iyo waayaha iyo say wakhtiga uga sheekaynayso
aan wada dhegaysanno barashadii cidlowday iyo qaaliladan
inkastoo oon ku caashaqay raka kaa calmaday adig cindigayga kaa rabay ceesh ina wadaagni inkastoo oon ku caashaqay raka kaa calmaday adig cindigayga kaa rabay ceesh ina wadaagni ruuxan caadilkuu qorin marna lama cawayside cawa iyo nasiiba cawa iyo nasiiba lagu caana maala ciishadaad arkayse ruuxan caadilkuu qorin marna lama cawayside cawa iyo nasiiba cawa iyo nasiiba lagu caana maala ciishadaad arkayse mar haddaan xaruusiyo inaan ceesh wadaagna calafkeenu gees maray calooshayda kuu furan adiguna cisiyo sharaf cimriga ku noolow
haye haye caash maxaa kaaga baxay heesta ismaaciilow adaaba dadka u qadimay laxanku bay sugaayeen laxanku bay sugayaan haddaynu qaaliladan iyo heestaasay ku luuqaynaysa intaas kaga nimaadno dhinacii waraaqaha haddaynu markan jaleecno caasha waxaan soo qabanayaa dhambaale si qurux badan loo soo qoray tahniyad meher oo farxad leh baa lagu soo bilaabay waxaa halkan tahniyad ka daraya baa layidhi dhammaan shaqaalaha iyo maamulka cisbitalka guud ee degmada maxaas hiiraan soomaaliya oo kale ah baa layidhi sidanaan meel kale ka hadlayno ummad kale la hadlayna layidhi degmada maxaas hiiraan ee soomaaliya waxa laysiri si wada raaciya yaa waxba lakala reebin ay waa dad badanoon aqoon way baranayaan ismaaciil oo iyo dadka hadda iskuula horta maogtan iskuullada lagu baran jiray degmooyinka gobolada tuulooyinka waxaasoo dhan in iskuullada lagu baran jiray haatan wax kalena waa la dhigtaa taariikhda caalamka laga yaabaa inay mararka qaar ka mudnaato taariikhdii deegaanada
agaasimaha cisbitalka doctor maxamed baa la yiri cabdi warsame iyo madaxa shaqaalaha cisbitalka doctor cabdulqaadir maxamed tifow waxa uu ku magac dheer yahay fanis iyo doctor waa master cabdulaahi maxamed guure iyo master maxamed faarax sabriye iyo doctor waa master cabdilcasiis maxamuud maxamed iyo cabdulaahi xasan xareed barre salaad odawaayi sidoo kale misis baa la yidhi samsam cusmaan dhallin maryana macalin xasan maxamuud iyo cayni maxamuud cusmaan iyo siciide xasan cusabow iyo fawsiya cali cabdi iyo ugu dambayntii nuura yuusuf guure iyo kuwo kale oo fara badan baa layidhi oon halkaa lagu soo koobi karin waxay tahniyad u dirayaan dadka kale ah master siciid cali cumar iyo misis baa layidhi xamdi cabdulle warsame oo meherkooda uu ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taariikhdu markay ahayd sagaal iyo tobankii bishan februari ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban maalinnimadii axadda baa layidhi ducada waa xaggeen ismaaciil ducada xaggeena maxaa loogu soo laadaa su-aal ma kaaga baxda halkaasi halka mar walba xitaa waraaqdan aan gacanta ku hayo ducada xaggiina unbaa waxay soo hawl yareysta waxay isidhaahdaan waxaan filayaa arma qaarkeen loo soo tuuraa la israa ducada xaggaa laga ducaynayo ha loo daayo intaa ha loo reebo daadihiyaasha anigana markaan cayaal xaafadeyna waxaan idhahdaa ducadeenna wax lagu arkay waa yayyyy kuwii la dhihi jiray macalimiinta iyo wadaadada qaar waa tufku khayrrayaal tubku khayrrayaal marka malaha qolo badanaan u ducaynaa ducadeenna wax ka aragta waxaa kaloo jirta marka magaci ku baqiilamayna hadda maga- magacana een, u bixiyana waa marar kala duwan baad arkaysaa aad iyo aad laakiin ducadan ugu badan ha laakiin magacaan anigu na erey kale iga baxay haye mararka qaar waxaa kugu adkaanaysa inaad sii ogaatid dee qoyskaas ile magaca haddaad eh, magac kaloo walaalkii la yidhaahda aad u bixisid marka way is- isku dhacayaan haddaanay haddaanay odhanin waa ilmihii ugu horreeyey waa tahay ducadan ugu badan waanu u ducaynaynaa tufku khayrrayaal ilaahay ha naga dhigo master siciid cali cumar iyo mrs xamdi cabdulle warsame oo meherkoodu ka dhacay magaalada beledweyne waxaan ugu ducaynaynaa meherkaas inuu noqdo midkii uu ku xigo guurka loo aayo ubad wanaagsanna lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin aamiin Hal- haatana caashay waxaa gacanteeda ku jirta tahniyad dhalasho waxaana diraya nasrakiin jacfar xaaji bashiir oo joogta magaalada boorama sidoo kale waxay tahniyad caashe ay u diraysaa aan idhaahdee zahra cumar salaad iyo maxamed Ca- cabdi isaaq oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaasna waxaa loo bixiyey munasar ducadana waa xaggin ayaa layidhi sidoo kale waxay yidhaahdeen tahniyad taa lamida waxaa diraya asxaabta kale ah injineer borow iyo kamas faarax barre iyo xaawo cabduqaadir buubaay iyo weliba xasan shacab iyo weliba hindiyo dhaqane iyo cadooy cadaani iyo nasra caynab iyo sidoo kale asxaabta ku saaxiibtay bogga v o a somaly dot com oo caalamka kala jooga marka xaggana ducada ha loo diro baa la yidhi Een, xaggiina ducada ka soo duceeya Waa- waataynu imka hadlaynay marka wiilkaas waxaan leenahay wiil noqo soo barbaara dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba mid anfaca aamiin aamiin aamiin dhinacii heesa caasha ismaaciilo mar haddaad barnaamijka marti ku tahay waxaa la yidhi marti waa la sooraa marti waa loo qadaano macnaha waa la yidhaahdaa haye martida haddaan la soorin oon loo qadin wax kalaa meesha ka soo baxay marka mar haddaad barnaamijka maanta aad marti ku tahay oo kursigii daandurayna aad fadhido dhinaca heesahoo dhan maanta waa dhinacaaga ma waad ku dhinaca sooran heesa tahay ka dah dhinaca heesa oo dhan ka dah hay bal tanun baan soo qabanaya wixii ka dambeeya ha adaan kuu deynaya marka intaasaa ugu filan leedahay sooriyada waan qabaa marka waxa ka da- may waxa ka- waxa dambena waxeedumaa ka odhan doonaa waaya bal- laakiin haddaan markii dhowid soo qabtay sannadahan dambe iyo dhallinyarada fanaaniinta waxaan aadayaa toddobaatanadii iyo lixdanadii iyo siddeetanadii iyo xilliyadii hore waxaan soo qabanayaa heesta nabsi ee uu ku luuqeeyo fanaanka cabdiqays waa dad badan baa laga yaabaa oo waayo waayo inay maqli jireen heestan kayd gaar ah waad ka soo daftay ayaa maanta laga soo xulay oo welibana say u tahay hees aadu faseexa oo aan lahayn ma garanaysa codkii marka heestan wax ku rab wax wax kaa carqaladeeya wax ka dhegaysigeeda carqaladay. marka dad badan baa dib u xasuusan doona codkaas cabdiqays ayaynu haatanna usu qabs- qabanaynaa dhegeystayaal geeriyaad oo mambaan ku tallaaba gabo geeriyaad oo mambaan ku tallaaba gabo gumudaadi heertaa gaadhi weyday dhulko gaadhi weyday dhulko waanu ku geyaanaad gabanka layga raacade aanu ku geyaanaad gabanka layga raacade nabsi ah nabsi way nabsibaad nabsi ah nabsi way nabsibaad guudka saartay waad garowsan doontaa guud ka saarte waad garowsan doontaa adigoon gooni kuugu goon gabaryay adigoon gooni kuugu goon guyaalmaan aragho yaday gacalo hooyaday gacalo markaan ku go'do maad garabka ii banayse markaan ku go'do maad garabka ii banayse nabsi ah nabsi way nabsi baad ah nabsi way nabsi baad guudka saarti waad garowsan doontaa guudka saarte waad garowsan doontaa gargo gabana ku gunaystay adoo anigoo gabana waa tahay waxaan filayaa dhegaystayaal fara badan sida ismaaciil sheegaba inay soo xusuusisay waayo waayo iyo jawi degan oo qurux badan iyo heestan oo miraheeda ismaaciil oo miro adag baa ku jira heestan welibana ereyada dee la isticmaalayaad ka garanaysa qaar kalaa soo socda ilaa af soomaali unbaa laisku- aa lagu tiirsanaa xilligaas aad iyo aad aad iyo aad.
wax meelaha uga soo dhacdhaca ma jirin sida haddoo kale waxaan soo qabanayaa markana warqad lagu soo bilaabay ugu horreyn waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhaahdeen annaga oo kale ah khatro cabdiraxmaan ciise xaali cabdiraxmaan ciise cabdixakiin cabdiraxmaan ciise waa dhammaan ilmo cabdiraxmaan ciise cismaan cabdulqaadir ciise aa ku jira liibaan cabdulqaadir ciise sahro maxamuud ah, gujufaay iyo xasan maxamuud gujufaay waa sahro maxamuud qujufaay iyo xasan maxamuud qujufaay iyo sidoo kale farxiyo maxamuud qujufaay iyo nashaad maxamed xaashi guuleed iyo laki maxamed xaashi iyo dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan xidiga axmed cali xirse iyo xidigta baa la yiri raxmo cabdiraxmaan ciise oo arooskoodu dhowaan uu ka dhacay magaalada stockholm ee dalka sweden waxaanaan kala joognaa bay idhaahdeen dalalka sweden iyo degmooyinka gurceel iyo jalalaqsi waxaan filayaa tahniyadaas aad gaarsiinaysaan axmed cali xirsi iyo raxmo cabdiraxmaan ciise oo arooskoodu ka dhacay magaalada stockholm ee dalka sweden inay idinka guddoomeen ay dhegaysanayeen
cashe haddaan haatanna dhambaalka gacanteeda ku jiraan soo qabto waan idin salaanay ayaa layidhi bahda v o s gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashicuud baa lasoo salaamay Ca- ibraahim wuu maqan yahay maanta booskiisa aanaa u fadhiya oo u qaadaya salaanta caashina waa idin maqlaysaa caasha aad iyo aad salaanta ibraahim maanta oo dhan adaa guddoomay u ururi wixii eh, laakiin dee aniga qudheydana maalmaha dambe baa laygu soo dari doonaa isagay gudoomi doona markaasaad gas u siin doontaa hadda Markaasaan marti gas- baa tahay martida waa guurguurtaa marka xiga waxaa halkan aan hambalyo uga diraynaa tahniyad meher ayaa layidhi annagoo kale ah ibraahin cabdishakuur jaamac weli ama cabdiweli eh, maxamuud faahiye cumar maxamuud faahiye aan idhaahde cumar aadan maxamed mubaarak cabdulaahi siciid cabdiqaadir cali ceel iyo weliba yaxye cali siciid axmed maxamed cismaan cabdicasiis maxamuud faahiye iyo dhammaan dad kale oo kala duwan oo kala jooga soomaaliya jarmalka sweden waxay halkan hambalyo meher hawada u marinayaan lamaanaha kale ah maxamed cabdiqaadir maxamuud iyo shukri maxamuud faahiye waxayna leeyihiin noqda kuwiis ku waara ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin qolada ducadoodu way soo raacsatay cashay inagoo baahna duco badan way noo fududeeyeen annagana aamiintaan u raacinayna allah u aqbalo dhinacii heesaha mar kale ismaaciilo markan waa adiga ma aniga adiga baa ka daysid waayo
waxaan soo wado aan ka baqayana ka carartid yaa waxa aan soo wado soo anu kaa dambayn maayo haddaad igu sii daydo qosolka beentiyo qalbi jileecay nagu qaldaayaan haye haddaan taa soo qabto yaa barnaamijka dhegaysigiisa dadku ma sii wadayaan mise ka tagayaan talo dee dadka inta hore waynu midaysnayn haye dadkuna isku dhinac baynu wada socon haye laakiin markaad heestaa soo waa qabatay kala leexanaynaa sooma ayaa la kala leexanayaa maxaa la kala qaadaya
farta hees soo qabo codka macaana fanaanada farax iyo fiska heesteeda si weyn waxaan leeyahay dhegaystayaasha uga bogteen
qosolka beentiyo qalbi jileecay nagu qaldaayaan alla markaad khatariso diqimaa u yeeshay qab wayni yeeshaan qosolka beentiyo qalbi jileecay nagu qaldaayaan oy markaad khatariso diqimaa u yeeshay qab wayni yeeshaan haygu qaraarine iga fuusow ii maqalantide wadada ku qulqul ahaygu qaraarine iga buuso ii maqalantide wadada ku qulqul yadhaa qabowso qofan ku rabin layskuma qarqorae qannada jacayl hore kuugu qaada ila qaybsa weyde yadhaa qabowso qofan ku rabin layskuma qarqorae qannada jacayl hore kuugu qaada ila qaybsa weyde aygu qaraarine iga quuso ii maqalantide wadada ku qulqul aygu qaraarine iga quuso ii maqalantide wadada ku qulqul cashay waxaan filayaa dhegaystayaashii halkaas ka soo fadhiyey ee wiilal iyo hablo lahaa ee is- is- barnaamijka si qurux badan isaga wada dhegaysanayay ayaad haatan hal dhinac dhinaca saartay ismaaciilow dhallinyaradu waxa ay ka jecel yihiin hee anaa weli dhallinyarada ku jira ay weydii haye qaraaxaysiga iyo in la isku tuurtuuro in la isku lulaysto haye qayb bayba ka meedaashaa kaba baxaysaa baaba dee annaa haddaba intaan jadwalkii hore ka leexdo baan mid kale hata soo qaban doonaa sheekada quruxba yeelan maysa dhallinyarada mar haddaan la isku qaadqaadin maanta oo dhan laak haddii la isku jiibiyo oo Haye.
caajis baa bilaabanaya caajistaa bilaabana marka caajiska laga qaadaan lay dhegeystayaasha gaar ahaan dhallinyarada Ah, had- oo hadba kii ku dambeeye haatanna dhambaalka gacanteeda ku jira ayaan caashay soo qabanayaa waxaa la yidhi shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o ayaan salaamaynaa marka hore waan kaa qaadnay ayaa nidhi wuxuu yidhi waa maxamed yaasiin oo jooga magaalada banaaney waxaan halkan hambalyo dhalasho uga dirayaa buu yidhi annagoo kala ah hooyo alma cabdulaahi sheekh sidaad usoo qorteen ayaan idinku akhriyaynaa hooyo taaliye cabdulaahi sheekh iyo weliba hooyo zahra cabdulaahi sheekh aabe yaasiin ibraahin iyo aabe xasan ibraahin iyo aabe yuusuf ibraahin iyo dhammaan reer yaasiin iyo dhammaan reer xasan iyo reer yuusuf ibraahin iyo weliba cabdirasaaq yaasiin iyo cabdixamiid maxamed mursal iyo weliba buhaal xasan ibraahin oo ku magac dheer buhaal luuru iyo maxamed yaasiin iyo kamas faarax barre dhammaan dadkaasi waxay halkan hambalyo uga dirayaan hooyo taaliya cabdulaahi iyo seegeeda sulaymaan isxaaq oo gabadha ay ugu dhalatay deegaanka qaahira ee gobolka baay gabadha waxaa loo bixiyey sahra sulaymaan waxaan leenahay soo barbaar ducaduna waa dhanka caasha cuud doorkan adigaa si gaara caashay lagu soo barar tilmaamaysa malaha waxaa laysidhi bay iyo waxbaa lasoo xasuuxlaydi ducada haye ma gabar baa u dhalatay gabadh ba u dhalato zahraa weliban loo bixiyey zahra zahra zahra waaw carabida waxaa lagu yidhahdo waad garanaysaa caashay haye waa ubaxi haye ubixi ifaaye ubaxi ifaaye hees qurux badanna horta u raacinayna ismaaciilo laakiin ducadaanu horumariyo may heesta maadayga lahaa misaana kaa laha maya adaan ku siinayaaba waxaan ogahay waxaan ogahay mar hadday dhinacaaga soo martana haye in dhegeystayaasha u bogi doonaan dime waxaa is leedahay heestii hore is leedahay yaan laga daba tegin waloy halkaa horaan ku dhaafiya heestii hore halkaas may adig waxaan adiga dhinacaaga waxaan ku ognahay dawada iyo Haye.
qaboojinta Haye.
dhinacaygana waa kicinta haye
waxaan ugu ducaynaynaa zahro oo ku dhalatay ah, gobolka bay inay noqoto tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamin
adaa waraaq soo qabanay sooma maya waan hal xaban baan hayaa waan akrinay dan hees kalaan saarayna cashay mar haddii zahra ay inantu ahayd hay hees ubax ku bilaabmaysa Ay.
zahrana ay tahay magaca deeca marka af soomaali loo fasiro een, ubaxii hay ayaan soo qabanaya waaw waa heesta dardaaran hees muuse ismaaciil qalinle waxaan waaw waxaan ka baqayaa inay in lagu soo yidhaahdo kursiga daandure martibuu ku ahaaye ha loo sharciyeeyo haye haye haye sidaan heesaha iyo isugu soo aadinaya miya dee waa heesta ubaxoo dilaacay Ay.
anigu dee codkuma lihi xaggaa heesaha ubaxood maya maya noo tiri adigu ha ku luqayn waa ubaxoo Xulay.
dilaacay Ay.
dawadii naftaydaay haweentaan ka doortaay sida dayaxa nuuraay habeendeedan hilaacee waqalkii daruurtaay darmantaan jeclaayey heedhee heedhe waan ku diraya xaggee aadaysaa markaa waaw walla adeeg waa loo diraya ismaaciil baa inoo sii sheegi doona muuse ismaaciil qalinle waa taa waa hees aad u wanaagsan dhegaystayaal badanna ay si weyn u jeclaysan doonaa ismaaciil oo intaan hubo aan dhegaysan
ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habendhadan hilaaci waqalkii daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habendhadan hilaaci waqalkii daruurtay darmantaan jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye darmantaan jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye waxaa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxaa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda cali hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda cali dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaani geel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga haddaan soo qabto tahniya dhalasho baa layidhi waxaa diraya salaad garaashi iyo xaaskiisa iyo carruurtooda maxamed sheekh xasan maxamuud iyo sidoo kale faadumo ciise cabdi xasan ciise jeeri iyo ibraahim aadan madgaab iyo xaaskiisa rayaan maxamed xaaji iyo caruurtooda iyo sidoo kale cabdiwahaab isaaq xasan iyo waxaa loo yaqaanaa baa layidhi khaliif baa loo yaqaanaa iyo waxaa layidhi ugaas khaliif ugaas dhammaan dadkani oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniid u dirayaan aabe cabdinuur aadan madgaas iyo hooye muslimo cabdulaahi oo ay gabar igu dhalatay baydhabo janna gabadhaasi waxaa loo bixiyey anisa cabdinuur aadan ducadana waa dhankiina baa layidhi caashacuud dee in wax laga helay qalintufkaad sheegaysay ayaa halka wax ka ducadayda jira ducadayda markan hadday sii socoto ismaaciilo waana laakiin ma- soomaali maxaa ku taqaanaa qaar iyo kaash gareeya Ay, ay, ay, ay, ay.
waya duca kaash ku qaadan mayno ducadu waa bilaash dee maxaa la odhan jiray een, sheekadaas waxay soo xasuusay eh, afarta faatixo midii lacageeyaya
mid halii kaash garay Mid maya halii duca- lacag.
ducadayda kaash uma baahana waan duceynaya haddiiba ducadayda loo baahday gabadhaasi loo bixiyey anisa waxaan ilaahay uga baryaa inay noqoto tii soo weynaatee wanaagsanaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tartee noqoto gabadhii loo aayo aamiin aamiin waraaqda dhankayga ugu dambaysa waa hambalyo meher aad baa loo soo qurxiyey waxaa halkan ka kala- ka diraya dadka kale ah weriye axmed xasan colaad waa weriyaha v o eda aad baan kuu salaamaynaa muqdisho ayuu ku sugan yahay weriye khadra maxamuud xareed weriye maxamed eh, cabdi cismaan oo ku magac dheer faradheere maxamuud aadan dheel cabdiweli aadan dheel axmed aadan dheel faadumo aadan dheel cabdulaahi aadan dheel cabdi maxamed dheel caaisha maxamed aadan dheel shucayb maxamed aadan dheel faadumo cabdi warsame cabdi ama shukri cabdi warsame faarax ama farax cabdi warsame farax baa qoran farax cabdi warsame maxamed cabdiraxmaan siciid abwaan maxamuud cabdi geelle dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad u dirayaan boqorka iyo boqoradda maxamed aadan dheel iyo hibaaq xuseen jaamac oo meherkooda uu dhacay saddex iyo labaatankii bishii januari sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka wuxuuna ka dhacay magaalada boosaaso ee caasimadda gobolka bari ducaduna waa xaggiina caasha kolba markan iskaga soo gebagabee maya mar haddii ducada waa xaggiina la yiri oon si gaara caashaan loo soo codsan bal taadana ha laga war doono ismaaciilo ducee qoyskaas waxaan leenahay soo barbaara noqda kuwii ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin oo weliba ubadkiinu uu dalka dadka iyo diintaba anfaco caasha heesta ugu dambaysa noo raaci dhinacaagan soo riixaya mar haddaan dhowr jeer gacanta geliyey Wow. waa tahay waxaan kusoo xirayaa heesaan filaya dhegeystayaasha inay si weyn uga heli doonaan gaar ahaan waayo waayo iyo dadka qaraamiga aadka oga hela maanta qaraamiga meelo kala duwan baynu ka garaacnay waa ismaaciil caynaan iyo xaliime cabdi baa ku luuqeynaya malaa waxaa laga yaabaa xataa labada fanaan ee qaadaysa dad badan inaysan dhegahooda ku badnayn hase ahaatee bal heesta ha ka wardoonin dhegeystayaashu waxaana laga yaaba aniga lafteedu markaan heesta maqlay ha heestan yaro xasuusta iyadoo meelaha ka baxaysa marka dad badan bay nala xasuusan doona aad iyo aad hadday hadday ka helaanna dabcan aragtidoodu kasoo dhiiban karaan oo kale waa tahay iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno ismaaciil oo dhegeystayaashu maxaad ku leedahay sidaas iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiisa
heestaasi dabacsan waxa ay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caasho ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar halka aad kala socoteena dhegaystayaal waa v o a gabagabada idaacadda ayaan soo gaarnay waxaan ka codsan lahaa jamaal axmed cusmaan oo dhankayga midig fadhiya inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu doorka roonaa
aad iyo aad baad umahadsan tahay nuur bukhaari wararka ka imaanaya magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in dagaal culus uu maanta ka dhacay halkaas dagaalkaas waxaa la sheegayaa dadka deegaanku sida ay sheegayaan in uu u dhexeeyo laba maleeshiyo beeleed oo magaalada ku wada sugan inta la ogyahay saddex ruux ayaa ku geeriyootay kuwaas oo uu ka mid yahay qof rayda waxaa sidoo kale hakaday dagaalka magaalada ka socday gelinkii dambe ee maanta iyadoo xaaladuna ay weli markaasi ay degan tahay hadda dhinaca kale kooxo hubaysanaya xalay fiidkii masjid ku yaalla degmada xamarjajab oo lagu magacaabo bandhabow waxa ay ku dhex dileen maxamed cumar oo mas-uul horey xil uga soo qabtay degmada xamarjajab waxaana la dilay marxuumka isagoo dhegaysanaya tafsiir qur-aanka kariimka oo masjidkaasi ka socday kooxdii dilka geysatay ayaa si fudud goobta uga baxsatay mana jiro wax markaasi hadal oo ka soo baxay maamulka degmada oo ku saabsan dilkaasi madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo safar laba maalmood ku joogay dalka sacuudiga ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa intii uu joogay dalkaasi waxa uu kulamo la yeeshay madax ka tirsan dalkaas oo uu ugu horeeyo boqor salmaan bin cabdilcasiis aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayay qodobadii wararka caalamka iyo weliba kuwa gudaha ay idin haysay galabnimadan v o e da halka aad nagala socotaan dhegeystayaal weli waa v o e idaacaddeenii galabnimona intaa ayay ku dhantaa waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo caawo fiidkii toddobada markaay tahay saacadda geeska afrika waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo